الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal ku soo dhowaada mu'tamarkii siddeedaad ee idiin soo qabanqaabiyeen markiska tawfiiq islamic center maanta oo ah maalintii koowaad muxaadaradanina waa tii shanaad magaceeduna waxaa weeyaan calaamaatu saaca calaamadaha waqtiga qiyaame waxaana inoo soo jeedinaya sheekheenna sheekh maxamed cabdi umal falyatafadal mashkuura maajuura
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات موضوع محاضرة وصدي الهوري لو شيء أشراط الساعة انت آنا قد قلن waxaan jeclahay inaan ka hormariyo nin ka mida mashaa'iikhdii iyo culimmadii dacwadan u soo khidmaysay ee wax badan runtii ka soo qabatay oo haddana xanuunsan inaan ilaahay tabaaraka wa tacaala u barino inuu caafiyo waa sheekh yuusuf cali dhuux weeye culimmadii dacwadii soomaaliya si fiican uga soo qayb qaatay buu ahaa haddana south africa uu ku xanuunsan yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan u weydiinaynaa inuu caafimaad deg dega siiyo isaga iyo muslimiinta kale ee xanuunsanba taa haddaan intaa kaga gudbo mowduuca ashraatu الsaaca macnaheeduna uu yahay calaamadaha saacadda lagu garto saacaddu macnaheedu waxa weeye waa qiyaamada iyo adduunkan aan hadda joogno dhammaanshihiisa inuu dhammaanayo wabitaali inay nolol kale ka dambayso noloshaa dambe ee loo yaqaano nolosha aakharo iyo noloshan hadda aan joogno oo ah nolosha adduunyada ayaa waxaa u dhexeeya oo kala saaraya saacadda qiyaamada saacadda qiyaamada wixii ka horreeyana waa noloshii adduunyada wixii ka dambeeyana waa nolol aakharo saacadda qiyaamada saan u tegi doonno amaan ka hadli doonno wax wakhtigeeda la yaqaano ma ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala baa khaas la ah laakiin calaamadaa jira lagu garan karo inay soo dhowaatay adduunkiina uu gebagaba yahay aakharo iyo noloshii dambena inay soo dhowdahay taa iyada ah calaamado badan oo qur'aanka iyo sunnadu ay tilmaameen oo ku tusayaa jira waana tan hadda ujeeddada laga leeyahay muxaadarada ashraatu asaaca waa qayb ka mid ah aliimaanu billaahi walyowmi alaakhir allah iyo maalinta aakharoo la rumeeyo qayb ka mid ah waxa weeye in la rumeeyo wax kasta oo qur'aanka ku yimid ama axaadiista nebiga sugan ku yimid sal alla alay waslam oo ku soo arooray oo waxyaalaha imaan doona ah waxyaalaha dib ka imaan doonee soo socda ka mid ah faa'iidada laga helayo waxaa ka mid ah oo laga faa'iidaysanayo ruuxu markuu ogaado qiyaamadii iyo saacadda iyo calaamooyinkeedii inay waxna yimaadeen waxna la sugayo waxna aan hadda dhex joogno waxna tageen markuu ruuxu ogaado waxay u kordhinaysaa siyaadatu aliimaan iimaankiisaa siyaadaya maxaa yeelay waxyaalihii uu nebigu sheegay sal alla alay wasalam oo dib ka dhacay oo siduu u sheegay u dhacay horeyna muqayabaad qarsoon ahaa ruuxu markuu arko iimaankiisii uu aakharo rumaysnaa rasuulka rumaysnaa qur'aanka rumaysnaa xaqa rumaysnaa baa siyaadaya wax laguu sii sheegay ood haddana aragtay wey waxaa kaleetoo ka dhalanaya ruuxu markuu ogaado adduunyadii inay horay u badatay wax laabanna uu wax yar yahay gebagabadeediina calaamadaheedii in badanay yimaadeen in badanna soo dhow yihiin waxaa ruuxa gelaya isdiyaariyoo diyaargarow oo waxaad isu diyaarisaa xaaladdan cusub iyo noloshan cusub tii aad sii joogtayee adduunya waaba gebagabo iyadu ee tan soo socota isu diyaarina ruuxa waa ka faa'iidaysanayaa oo kullamaa ruuxu aakhare iyo cilmigeeda iyo aqoonteeda iyo rumaysnaanteeda kullamaa ruuxu uu ku dadaalo kullamaa ruuxu xaalkiisu isbeddelo oo noloshiisu isbeddesho oo cibaadadiisu isbeddesho oo dhaqankiisu o dhan isbeddelo saas daraaddeed baa qur-aanka kariimkaa ma maraysid safxo ka mida qur-aanka ilaa maalinta aakharaa laga warramaya meel kasta waa mabda'u aad uu qur-aanku xoogga u saaray weeye si aadan berri u qoomoonin oo berri markii aada xaqaa'iqdii u tagto lagaa laguu sheegayay si aadan berri aadan shallayto iyo qoomamo ayna kuugu dhicin wixii waa soo socdaa waana xaqiiqo la hubo wey inaad marka qaabkaad u waajihi lahayd isdiyaariso markaad ogaato inuu imaanayo faa'iidooyinka aad ka helayso ayay ka mid tahay oo aadan noqonin qolyuhuu rabbi sheegay tabaaraka wa tacaala fi alqur'aani alkariim an taquula nafsun yaa xasrata calaa maa faradtu fii janbi illaah wa in kuntu la min asaakhiriin dadba maalinta aakhara markay tagaan oo xagga xaqaa'iqdii loo sheegahayey ee looga warramayay markay tagaan oo isdul taagaan baa waxay leeyihiin shallaytadaydee waan qoomamoone wixii aan khalday waxaan halleeyey haa markaasuu wuxuu leeyahay alla maa dib la ii celiyo jaanistan baa maallaysiiyo hadduu alla i waafajin lahaa warkaas iyo calaacalkaasi intuusan kugu dhicin baa la doonayaa in intaad xaqiijiso in noloshani aad ka guurayso oy dhammaanayso asal ahaanteedaba aad markaa isu diyaariso nolosha soo socota ee iyada ka dambaysa saas daraaddeed ayay culimmadu dadaal gooniya waxay ku bixiyeen inay ka hadlaan qiyaamada iyo saacadda iyo calaamooyinkeeda iyo waxyaabaha ka soo horreeya ee inay dhowdahay lagu garanayo kutub badan bay ka alifeen oo culimmadu sunnadu ay si gooniya uga alifeen baabkaa isaga taa intaa markaan kaga soo gudubno mabda' asaasi ah oo inaynu rumayno laga maarmaan ayuu qur'aanka iyo sunnaduba taqriiriyeen mabda'aasi waxa weeye qiyaamada wakhtigay imaanayso ee adduunkani dhammaanayo ee nolosha dambe la bilaabayaaye taxdiid ahaan taariikhdeeda iyo wakhtigeeda ilaahay tabaaraka wa tacaala cidna uma sheegin waa waxyaalaha allaha tabaaraka wa tacaala uu gooni la yahay oo cid yacnii cilmigeeda loo furay aysan jirin laa malaa'igta walaa rususha walaa ambiyada cid ilaahay uu siiyey tabaaraka wa tacaala cilmigeeda iyo aqoonteeda ma jirto bal waxay ka mid tahay mima ista'hara allahu tabaaraka wa tacaala bicilmihi waxyaalaha ilaahay uu khaas la noqday aqoonteeda iyo cilmigeeda iyo garashadeeda oo uu goonin la yahay bay rabbi ka mid tahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka ah ayaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay yas'aluunaka cani asaacati ayaana mursaaha waxay ku weydiinayaan saacadda waa qiyaamadee goormuu imaanayaa wakhtigeedu waa goorma su-aashaasay ku weydiinayaan ee nebigo waxaad tidhaahdaa innamaa cilmuhaa cinda rabbii cilmigeeda iyo wakhtigay imaanayso iyo tafaasiisheedu ilaahay agtiisay taallaa laa yujadliiha liwaqtihaa ilaa huu isaga unbaa cilmigeediiyo muujin mooye isaga unbaa garan mooye cid kaloo garanaysa ma jirto dadka sidaa ku dheh saqulat fi asamaawaati waalardi laa ta'tiikum ilaa bakta qiyaamadu markay dhacdo samaawaadkana waa ku culus tahay dhulkana waa ku culus tahay idinkana si kada ah oo ku talagal la'aan ah ayay idinku imaan mooye inta laydiin sii sheego taariikhdaasay imaanaysaa laydin dhihi maayo laakiin xilli aydaan ku tala gashanay oo adduunyadu idiin camiran tahay oo magaalooyinkii iyo howlihii iyo aad kala wadataan oo shaqaysanaysaan unbay si kada oo lama filaana idinku imaanaysaa laa ta'tiikum ilaa bakta yas'aluunaka kaannaka xafiyun canha nebi maxamedow qiyaamaday ku weydiinayeen ee saacadda sidii adigoo xogogaal u ahoo kale sidii adoo ka warhayoo kale sida adoo cilmigeedii lahoo kale ku weydiinayaan qul innamaa cilmuhaa cinda allah waxaad tidhaahdaa cilmigeedu ilaahay agtiisu yaallaa anigu ma aqaano allah baa haya tabaaraka wa tacaala walaakina akara annaasi laa yaclamuun dadka badankood ma ay oga laakiin saacadda iyo qiyaamada cilmigeedu allah baa gooni la'a tabaaraka wa tacaala cid uu daalacsiiyeyna ma jirto sanadka taariikhda wakhtiga adduunkani dhammaanayo ninna looma sheegin sidaas daraaddeed xadiidka imaamuulbukhaari iyo kheyrkee ay soo saareen waa xadiidka cumar nebiga sal alla lay wasalam waxaa u yimi malakuljibriil isagoo nebigu saxaabada la fadhiya sal alla lay wasalam oo ay meel wada fadhiyaan ayaa waxaa u yimi malakuljibriil oo nin iska soo dhigay ruux bini aadam iska soo dhigay markaasaa wuxuu weydiiyey nebiga sal alla lay wasalam su'aalo badan su-aalihii waxaa ka mid ahaa akhbirnii cani alislaam islaamnimada iiga warran nebigu waa ka jawaabay sal alla lay wasalam haddana wuxuu yidhi akhbirnii cani aliimaan iimaanka iiga warran iimaan maxaa la dhahaa wuu ka jawaabay akhbirnii cani alixsaan waa ka jawaabay markaasu wuxuu yidhi akhbirnii cani asaaca qiyaamada bal iiga warran buu yidhi moxamedow qiyaamo goortay imaanaysa iyo wakhtigeeda wax iiga sheeg markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla lay wasalam ma almas'uulu canha biaclama min asaa'il ka la weydiinayo aniga a nebi moxameda sal alla lay wasalam ugama aqoon badni ka i weydiinayo adiga jibriil ah macnaha adiga jibriiloo i weydiinaya iyo anigoo nebi maxamedood i weydiinayso aqoonteedu isku meel bay inoo joogtaa wey kaagama xogogaalsani wey adiguna jibriilow garan maysid anuguna garan maayo jawaabtii nebigu sal lla lay slam markay sidaa noqotay ayuu markaa kadib wuxuu yidhi haddaadan garanaynin anna aanan garanaynin iiga warran marka calaamaadkeeda iiga warran wakhtigeedii la garan waa malakul jibriilna garan waa nebi maxamedna garan waa salawaatu rabbi wasalaamu calayh cid kaloo marka garan kartaay ma jirto cid kaloo garan kartaay ma ay jirto waxyaalaha rabbi tabaaraka wa tacaala uu qarsaday ee addoommadiisa ka qarsaday bay ka mid tahay wakhtiga ay qiyaamada iyo saacaddu imaanayso saas daraaddeed ayaa waxaa isku dayeen culimmada qaarkood inay bal wax ka tilmaamaan adduunyadan iyo cimrigeeda sida imaamu suyuuti oo kale wuxuu isku dayey fii kitaabihi alxaawi lilfataawa ayuu baxi ku leeyahay baxigaasi wuxuu kaga hadlayaa oo isku dayayaa bal inuu tilmaamo adduunyadii in imisaa tagtay imisaase laaban akhiiran wuxuu ku soo gebagabaynayaa oo uu leeyahay adduunku wuxuu ahaa sidiisaba toddoba kunoo sanu ahaa lix kun oo sano horay u tagtay nebi maxamedna waxaa la soo saaray buu leeyahay kunkii lixaad aakhirkiisaa la soo saaray sidaas daraaddeed adduunyadii nebi maxamed markii la soo saarayey waxaa ka laabnaa kun iyo shan boqol muddo ka yar baa ka laabnayd siyuuti wuxuu dhintay qarnigii tobnaad bilowgiisi asagu markaa uu dhimanayo wuxuu leeyahay adduunku shan boqoloo sano oo hadda a ma sii jiri doono waa qiyaas iyo aahaar daciifa iyo waxbuu isku ururiyey shantii boqolee sano sanadkii hadda waxaan ku jirnaa qarnigii shan iyo tobnaad baan ku jirnaa hadda adduunyadiina waa dhisan tahay qiyaasta marka uu isku dayey imaamu siyuuti iyo rag la mida waa qiyaas khilaafsan qur'aankii iyo sunnadiiba khilaafsan waay leanna shay ilaahay cilmigiisa qarsaday ninkii isku daya inuu wuxuun ka ishaaro wax ka tilmaamo yacni meel cidlaa unbu wax dhigi sidaas daraaddeed sax ma aha ninkii wax ka sheegayna wax uu macnaha uu iska mala awaaluu sheegay yacni cimriga adduunyadan meel laynoogu sheegay ma jirto ilaahay baana tabaaraka wa tacaala khaas la ah oo gooni la ah garashadeeda iyo aqoonteeda laakiin waxaan haynaa oo qur-aanku noo sheegay markii nebi maxamed la soo saaray sal alla alay wasalam oo qur-aanku degayey inay adduunyadii gebagaba tahay oo wakhtigeedu soo dhowaaday qur-aankaa rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii khaflatin mucriduun dadka waxaa u dhowaaday xisaabtoodii ayaguna waxay ku sii jeedaan moogaan iyo halmaansanaan bay ku jiraan waxba kama warhayaan xisaabtoodiina waa dhowaatay buu rabbi leeyahy tabaaraka wa tacala iqtarabat asaacatu wanshaqa alqamar saacaddii waa dhowaatay dayaxiina waa kala dilaacay dayaxa kala dilaaciisu wuxuu ahaa mucjiso nebiga la siiyey baa haydoo intuu maka joogay ayuu dayaxu intuu kala jabo laba qaybood noqday ayay qaybina xagga martay qaybina xagga martay marka laakiin iqtarabat asaacatu wakhtigii qiyaamadu waa dhow yahay qur-aankii baa degaya inay dhowaatay marka waa laynoo sheegay inay dhowdahay waa laynoo sheegay nebigeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka sahl ibni sacdin asaacidi fii saxiixi albukhaari ayuu wuxuu ku leeyahay buciftu ana wasaacatu ka haatayn buciftu ana waasaacatu ka haatayn aniga iyo saacaddii qiyaamada waa nala soo diray aniga oo annagoo sidaasoo kale ah markaasuu wuxuu isku lamaaniyey nebigu sal alla lay wasalam labadiisa farood farta murugsatada aan dhahno iyo fardhaxada aniga qiyaamadii sidaasoo kaleaan isku nahay buu nebigu sal alla lay wasalam bimacnaa inta labada farood isdheer yihiin intaasoo kaleaan kala dambaynaa waaye anigu intaasoo kaleaan iyada ka horeeya iyaduna intaasoo kale iga dambaysaa lafdiga axmed iyo طabraani ay soo saareen bisanadin xasan ayaa wuxuu tilmaamayaa nebigu wuxu uhi sl lay wasalam buciftu ana wasaacatu jamiica in kaadat latasbiqunii buu nebi ur sl lay wasalam anigiiyo saacadda waa nala soo saarayoo waa nala soo diray annagoo wada jirna waxayna sigtay buu nebi ur sl lay wasalam inayba iga soo hormarto in kaadat latasbiqunii waanu wada soconnaa waxaynaba sigtay oy qarka u taaran tahay inay iga soo hormartaba bimacnaa waxa weeye xilliga nebi maxamed la soo saaraya salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo kun iyo afar boqoloo sano hadda laga joogo ayaa wuxuu nebigu lehy sal lla alay wasalam qiyaamadii iyo saacaddii iyo anigu waan wada soconnaa way dhowdaha weeye macnaheeda wakhti badani kama laabna hana hana ugu talagelina weye macnaha qiyaamada markaa sidaas weeyaanoo wakhtigeedana lama yaqaano laakiin inay dhowdahay bay nusuustu tilmaantay saacaddana saddex macnaa loo isticmaalaa asaaca saddex macnaa loo isticmaalaa macnaha koobaadi waxa weeye asaacatu suqraa saacadda yar ama qiyaamada yar qiyaamada yar waxaa la yidhaahdaa ruuxa dhimashadiisa leanna ruux walba markuu dhinto faqad qaamat qiyaamatuhu saacaddiisii iyo qiyaamadiisii way dhacday adiga caawa haddii lagu aaso qiyaamo dambood sugi ma jirto khalaas markaasaa howlahaagu kuu bilaaban xisaabtaadii kuu bilaabantay abaalgudkaagii kuu bilaabay hadduu xumaa iyo hadduu fiicnaaba marka qiyaamadaadii dhammaantayoo way kuu dhacday adiga taasi waxaa la yidhaahdaa assaacatu asuqraa oo ruux walba iyo dhimashadiisa khaaskaa waa macno kalena waa loo isticmaalayo assaacatu alwustaa midda dhexdhexaadka ah oo waxaa la yidhaahdaa dadka isku qarniga ah ama isku da'da ah markay dhammaadaan waxaa la yidhaahdaa saacaddoodii baa dhammaatay waa isku saacad haa dadka hal mar wadadhan wada dhasha isku da'aadda ah dhimashadooda hal mar ay dhammaadaan ayadana waxaa la yidhaahdaa saacaddoodii baa dhammaatay baa la yidhahdaa maalan siddeetan sano toddobaatan sano boqol sano intii isku wakhti aba israacidday israacaan ayadana saaca alwustaa baa lagu tilmaamaa oo nabigeenna sal alla lay waslam xadiidu caaisha waxay leedahay nebiga waxaa u imaan jiray dadka reebaadiyaha acraabta reebaadiyaha u imaan jiray markay nebiga u yimaadaan sal alla lay wasalam waxay weydiin jireen mata saaca nebi allow saacaddu waa goorma markaasuu wuxuu dhihi jiray nebigu sal alla lay wasalam intuu fiiriyo midkooda ugu da'yar intuu fiiriyo ayuu wuxuu dhihi jiray in yacish haada lam yudriku alharamu qaamat calaykum saacatukum u dhabi jiray sal alla lay wasalam kan hadduu noolaado waa ka markaa ugu da'yar dadka meesha jooga kani hadduu noolaado meesha ay da' iyo duqnima ku haleesho qiyaamadiinnii waa dhacday buuhi saacaddiinnii waa dhacday bimacnaa ka idinku da'yar meeshuu ku duqoobo intiinnii kalena waa tagteen waay wax idiin laaban ma jiro taana waxa weye waxaa la yidhahdaa asaacatu wustaa baa la yidhaahdaa ta ugu dambaysana waxaa la yidhahdaa asaacatu alkubraa oo waa midda qur'aanka iyo sunnadu ay ka hadlaanoo inta badan adduunkan iyo gebagabadiisa ah oo dhismaha adduunku baaba'ayo dhulkani baaba'ayo samadu baaba'ayso nooluhu baaba'ayo haddana dib loo soo noolanayo loola xisaabtamayo noloshii aakharoo dambe la gelayo taasaa inta badan qur-aanka iyo sunnadu ay saacadda u isticmaalaan saacadda qiyaamadu marka ama saacadda calaamaadkeeda oo mawduuceennu hadda ku saabsan yahay mawduuca calaamaadka saacaddu ku saabsan maadaama wakhtigeedii aan la garanaynin laakiin calaamadaha jira ka soo hormaraya oo markii la arko lagu garanayo inay soo dhowdahay mawduuca hadda taasuu ku saabsan yahay qiyaamada saa calaamadaha ka soo horeeya een doonayna hadda aan ka inaan ka hadalno waa laba qaybood qaybyadu waxa weeyaan waa calaamado waaweyn oo aada u waaweyn oo wax la arki jiray aan ahayn oo adduunka markay yimaadaan durbe isbeddel la dareemayo ayaguna u imaanaya si isdaba joog ah oo midi markay timaaddo sidii kuul furatay oo kale inta kalena ay si xidhiidha u daba joogaan kuwaasi waxaa la yidhaahdaa ashraatu asaaca alkubraa baa la yidhaahdaa xaalado isbeddello waaweyn oo adduunka ku imaanaya inta weli la joogoo la degan yahay kuwaasi insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan ka dhigi doonno xalqo dambe ama muxaadaro dambe oo tan ka dambaysa ayaan ku soo qaadan doonnaa calaamadaha waaweyn iyo isbeddelka adduunka ku dhacaya iyo siday usoo kala hormarayaan taa iyadaa waxaan ka dhigi doonnaa muxaadaro dambe insha allahu tacaala laakiin waxaan kaga hadlaynaa hadda fadhigan calaamadaha yaryarka ah ee adduunka ka dhici doona ee markay yimaadaanna astaan iyo calaamad u ah inay qiyaamadii weyneyd soo dhowdahay kuwaasi marka waa fara badan yihiin caadatanna waxaa la yidhaahdaa waa wax bini aadamku arki jiray wax bini aadamku arki jiray bay u badan yihiin laakiin siyaadaya oo sidii lagu yaqaanay ka kordhaya haa way way badan yihiin waa badanayaan waa la arki jiray intooda badan shay qariib oo la yaab leh ma aha laakiin sidii lagu yaqaanay bay ka siyaadayaan sidii lagu yaqaanay ayay ka siyaadayaan kuwaas marka waa fara badan yihin calaamaadkaa yaryarka ah marka la fiiriyo iyaguna saddex qaybood bay u qaybsamaan qaybi waa calaamado intay yimaadeen nebigu ka sii warramay nebiga gadaashii yimid oo dhammaaday kuwana waa calaamado soo baxay oo la arkay laakiin weli sii jiro oo sii siyaadaya kuwana waa calaamado aan weli imaanin oo la sugayo imaanshahooda saddexdaa qaybood baa loo qaybiyaa yacni waxa weeye calaamadaha qiyaamada calaamadahaasi marka aad bay u fara badan yihiin mana koobi karno hadda fadhigan iyo muxaadaradan kuma koobi karno laakiin inta wakhtigu noo saamaxo ayaan ka soo qaadanayna insha allahu tacaala waxaa ka mida maalan oo calaamadda ugu horraysta lagu tilmaami karaa bicatu nnabiyi sal alla alay wasalam nebi maxamed soo saaridiisii soo diriddii la soo diray isagoo rasuul ah waxyiguu u yimid malagku yacni wax way u keenay ilaahay hadalkiisa soo diriddii nebi maxamed calaamad iyo astaan qiyaamadu inay dhowdahay kutusayay ahayd lianna maadaama ilaahay rusushuu soo dirayey isagu ugu dambeeyo macnaheedu waxay kutusaysaa adduunka wax badan baa isbedelayoo rasuulkii ugu dambeeya hadduu kan yahay wixii isaga ka dambeeya adduunka waxaa loo diyaarinayaa marka in la gebagabeeyo sidaana macnaha kutusaya ama macnaha xadiidka kutusaya waa xadiid uu nebigu sal lla lay waslam calaamado fara badan uu ku sheegay oo maalan xadiidkii hadda aan soo sheegnay oo kaleeto anigiiyo saacadda waxaa nala soo diray annagoo sidaasoo kale ah waa kii aan soo marnay waxaa kaloo ka mid ah xadiidka cawf ibnu maalikin oo nebigu uhi sal lla lay wasalam ucdud sittan bayna yaday saaca qiyaamada ka hor lix arrimood tirsa buu nebigu uhi sal lla lay wasalam lix arrimood oo ka soo horreeya qiyaamada tiri markaasuu nebigu wuxuu ku bilaabay sal lla lay wasalam yacni soo saaridiis soo saaridiisii kadibna wuxuu ka dambaysiiyey lixdaa arrimood waxaa ku xiga mawtii dhimashadayda buu nebigu sal lla lay wasalam soo saaridiisiina calaamad bay ahayd dhimashadiisuna calaamad bay ahayd hadduu dhintay bimacnaa wax weeyaan allaha tabaaraka wa tacaala wakhtigii uu adduunkan khatimi lahaa iyo noloshii dambaa soo dhowey waxaa ka mid a maalan calaamooyinkaas oo isla xadiidkaa laftiisa ku timid furashada ay muslimiintu furan doonaan baytalmaqdis ayadana calaamooyinkaasuu nebigu ku daray sal lla lay waslam xadiidkan hadda sheegaynay xadiid sahl ibnu sacdin asaacidi xadiidka cawf ibn maalik baan dhihi lahaa ayaa macnaha uu nebigu ku sheegay sal lla lay waslam lixda arrimood ee qiyaamada ka soo horreeya waxaa ka mida buu nebigu sal lla lay waslam fatxu beyt almaqdis ama beyt almuqadas beytalmaqdis furashadiisa baytlmaqdisna sida la ogsoon yahay waxay muslimiintu furteen sanadkii lixiyo tobnaad ee hijriga sanadkii lixiyo tobnaad ee hijriga ayay muslimiintu baytalmaqdis furteen cahdigii cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu ardaah ayaa baytalmaqdis uu gacanta muslimiinta soo galay nebigu sal alla lay waslam wuu sii sheegay in lay furan doonaan oo qabsan doonaan oo gacantooda uu soo geli doono wuxuuna ku daray calaamadaha lagu garan doono qiyaamadu inay soo dhowdahay baytulmaqdisoo gacantiinna soo gasha waktigaasaa la furtay wakhti dheer bay muslimiintu gacanta ku hayeen ilaa mar dhow muxuu ahay reer galbeedku ay yuhuudda ku wareejiyaan oo siiyaan waxaa ka mid a calaamadaha iyaga ah oo nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh daacuunka loo yaqaano daacuunu cumwaas cumwaas waa magaalo ku taalla filistiin waxaa ka dilaacay daacuun dad badan baabi'iyey nebiguna wuu sii sheegay sal lla lay waslam wuxuu ku sheegay lixda arrimood ee qiyaamada ka soo horreeya tirsada uu yidhi waxaa ka mid ah muutaanun ya'khudu fiikum ka qucaasi alqanab buu nebigu sal lla lay waslam geeri dhimasho aad u fara badan oo idin qaban doonta haddaad muslimiintiin tihiin oo idiin qaban doonta sida cudurka qucaaska la yidhahdoo kaleeto oo adhiga ku dhaca waa cudur xoolaha ku dhaca oo markuu xoolaha ku dhaco intay sanka duuf ka sii daayaan xooluhu ay u la-anayaan si aan caadi ahayn u baaba'ayaan sidaasoo kaleeto xanuun idinku dhici doono idin baabi'in doona kaasaa ka mid a calaamaadka qiyaamadu inay soo dhowdahay ku tusay wuxuu dhacay cudurkaasi daacuunka loo yaqaano daacuunu cumwaas wuxuuna dhacay ficlan sanadkii siddeed iyo tobnaad taariikhda hijriga ah baytalmaqdis markii la furtay laba sano kadib ayaa waxaa ka dilaacay magaalada cumwaas la yidhaahdo daacuun baabi'iyey dad aad u fara badan oo muslimiinta ka mid ahaa ilaa shan iyo toban kun oo saxaabada u badan baa ku dhintay baa la yidhaahdaa raggii xanuunkaasi u laayay waxaa ka mid ahaa abuu cubaydata bnuuljaraax amiinu hadihi alumma ragga waaweynee xanuunka u leeday muxuu ahaayey daacuunkaa u leeday buu ka mid ahaa intuusan dhicin buu nebigu sii sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xanuunkaasi dhiciddiisa iyo muslimiinta uu layn doono ee baabi'in doono astaamahaasuu nebigu ku daray isagana salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah calaamadaha qiyaamadu inay soo dhow tahay lagu garan doono xooluhu inay bataan sadaqadiina laga kaaftoomo wax qaataba la waayo dadki intay xoolihii ka bataan oo la wada dhergo in sadaqadiiba nin ka qaata ruuxii sadaqada bixinahayaba la waayo taana waxay ku sugan tahay xadiidu abi hurayra nebigu wuxuu uhi sal alla alay waslam laa taquumu asaacatu xataa yaktura fiikum اlmaal fayafiida xataa yahuma raba almaali man yaqbalhu minhu sadaqatahu yacni nebigu sal ly slam wuxuu yidhi qiyaamadu imaan mayso ilaa ay xooluhu dhexdiinna ku bataan oo ay sida biyahoo kale u burqadaan meel la kala dhigan la waayo ilaa ninkii wax baxsan lahaa ee sadaqada la bixi lahaa murugtiisa iyo walbahaarkiisa ugu weyn ay noqotoba war sadaqadan yaa kaa qaata talow yaa sadaqada kaa qaadan doona maanta wuu soo baxayaa dahab buu wadaa markaasuu jidadka wareegahayaa war sadaqada iga qaatuu leeyahay ninku usoo taagaba wuxuu leeyahay laa araba lii fiihi dan kama lihi buu leeyahay mana rabo danna kama lihi culayskiisa ila dhaaf buu leeyahy meeshaad geyn lahayd gee waa la wada dhergey laba goor bay dhacaysaa mar way dhacdayoo waxay ahayd xilligii cumar bni cabdilcasiis uu talada muslimiinta hayey oo muslimiinta intay futuuxaad fara badan ay heleen xoolihii laga dhergay ilaa zakadii iyo sadaqadiiba cid qaadatiya meel la siiyaba la waayeyba la wada dhergay nin walba meeshiisa ku dhergay way soo martay muslimiinta ilaa cumar bni cabdilcasiis alkhaliifatu araashid uu amray haddii xoolihii iyo sadakadii meel lagu bixiyo la waayey meelo kaleeto iyo masaalix kaleeto iyo meelo kale ha loo sarfiyo ha loo iilo ha lagu bixiyo marka way dhacday mar labaad bay dhici doontaa waa xilliga aan u tegi doonno calaamaadka waaweyn markaan ka warramayno waxaa ka mid a ninka la yidhaahdo mahdiga imaanshihiisa mahdiga soo bixiddiisa xilliga uu mahdigu soo baxo oo muslimiinta uu taladooda qabto oo muslimiinta isku hagaajiyo ayadana xoolihiibaa intay bataan baa meel la kala geeye la waayi doonaa markaasaa ninkii sadaqada bixinahayay murug iyo walbahaar war yaa sadaqada kaa qaadan doona ayaa iyadana imaan doonta insha allahu tacaala taasina waxay ka mid tahay calaamadaha ku tusaya inay qiyaamadu soo dhowdahay markii la arko siduu nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah calaamadahaas duhuurulfitan inay soo baxaan fitnooyin fitnooyinku macnaheedu waxa weeye imtixaanaad dadka diintoodii la imtixaanayo masaa'ib balaayooyin islayn khilaaf dagaallo nabadgelyo darro inay soo baxdo muslimiinta dhexdoodii laysku diro ayadana waxa weeyaan xilligay bilaabato iyo muuqashadeeda iyo badashadeedu waa astaan waxay u tahay inay adduunyadii dhammaanayso qiyaamadii soo dhowday axaadiis aad u fara badan buu macnaha nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalamu caleyh waxaa ka mid ah xadiidu abi muusa alashcari wuxuu nebigu uri sal lla lay waslam ina bayna yaday asaacati fitanan ka qiطaci leyli اlmudlim saacadda waxaa ka soo horeeya imtixaano iyo fitnooyin sida habeenka mugdiyadiisoo kale ah habeenka mugdigiisa sida la ogsoon yahay markuu soo galo qaybtiisa hore way fududahay xoogaa iftiin baa ku jira qaybta ka dambaysaa ka sii madow oo ka sii mugdisan qaybta ka sii dambaysaa ka sii daran qaybo qaybtay ka dambaysay ka sii daranta fitan midba midda ka dambaysa ay ka culus tahay ood isleedahay middani markay timaaddo wallaahi tanka wax ka daran ma leh haddana ta ka dambaysa markay timaaddo wallaahi tanaaba ka daran tu kalaa ka sii dambaysa mise tanaaba been tiri wixii hore oo dhan fitanka noocaasa imaanshahooda ayaa qiyaamada ka soo horraysa buu nabi uri sal lla alay waslam markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam yusbixu alrajulu fiiha mu'minan wa yumsi kaafiran fitankaasi markay dhacaan ruuxu wuxuu waabariisanayaa isaga oo muslim ah gabalkuna wuxuu u dhacayaa isagoo gaal ah ama gabalkaa u dhacaya isagoo mu'min ah waaguna wuxuu u baryayaa isagoo gaal ah yacni daqiiqa daqiiqad buu isbedelaya yacni waxa weye labada saacadood ee isku xiga midna diintii buu ka baxay midna wuu soo galay fitanka jira iyo mawjadaha iyo dhibaatooyinka iyo halista jirtae dadka diintooda haysata ayuu nebigu ka warramaya sal alla lay waslam markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im fitankaasi markay yimaadaan ruuxa fadhiya een istaagin ee fitnada ka fadhiista wuxuu ka khayr badan yahay midka dhex taagan ka taaganna wuxuu ka khayr badan yahay midka dhex socda ka dhex socdaana wuxuu dhaamaayoo ka khayr badan yahay midka dhex ordahaya yacni kullamaa aad sii dhex gasho ayaduna way ku sii dhex geli shanta markaad la gasho tobankay kula geli markaad iska uruuriso way kaa uruursami ninba ruuxba ruuxuu kaga xeeldheer yahayna ayaduna way kaga xeeldheerta macnahaasuu nebigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa wuxuu nebigu sal lla lay wasaslam xaaladdaa markay timaadoo fitanku yimaadaan oo muslimiinta laysku diro qabiil qabiil bay isu laynayaan koox koox bay isu laynayaan deegaan deegaan bay isu laynayaan ayagii baa dhiiggoodii xalaashaday isku ibtilaysan xaaladdaasi markay timaado nebigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam fakasiruu qisiyakum qaansooyinkiinna jajabiya qaansadu waa hubkii lagu dagaalamayey waqaticuu awtaarakum xadhigga qaansadaa la yidhahda watarka xadhiggii qaansadana jara oo gooya qaansadiina jabiya wadribuu bisuyuufikum alxijaara seeftii aad ku dagaalamayseedna intaad ula tagtaan dhagax afkeeda la dhaca si afbeesho si u afbeesho af aad wax ku dishaba sayna u yeelanin markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam intaa markaad samayso haddii laguu soo galo oo muslimkii aad dagaalamayseenee balaayadu idinka dhex taagnayd uu kuu soo galo adoo hubkaagii jajabiyey waxaad noqotaa aadam labaduu dhalay ee isdilay koodii khayr ka badnaa noqo bu nebi uhi sal lla alay wasalam aadam labaduu dhalay ee isdilay koodee khayr ka badnaa ma gacan ku dhiiglaha khayr badnaa mise kala dilay baa khayr badnaa kala dilay baa khayr badnaa nebigu marka wuxuu leeyahay kala dilaya noqo laakiin ka wax dilaya ha noqonin macnaheedu fitankaasi markay yimaadaan waa xaalad adag oo ku tusaya adduunkan inuu fasaaday ficlan nebigu geeridiisa wakhti badan kama soo wareegin markay fitanku muslimiinta ku bilowdeen asxaabu rasuuli illahi sal alla alay wasalam mawqicatljamal bay iskaga hor yimaadeen mawqicatuljamal bay iskaga hor yimaadeenoo imtixaan dhexdooda ka dhaca iyo fitno mawqicatu sifiin ayay haddana isaga hor yimaadeenoo imtixaan iyo fitan dhexdooda ka dhaceen nebigana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummaddayda dhexdeeda seeftu mar hadday ku bilaabato laynta islaynayaan ay bilaabato ilaa qiyaamadu intay ka dhammaanayso seeftaa dhexdeeda laga qaadi maayo buu nebi uri sal lla alay waslam ilaa intay qiyaamadu ka imaanayso seeftaasi way socon seefta macnaha waxaa laga hadlaya hubkii waagaa lagu dagaalami jiray bay ahayde noocyada hubka oo dhan baa macnaha laga wadaa marba hadday iriddu furanto oo fitanku furmaan wax afjari kara ma jiro way soconayaanoo maalinba meel unbay gelahayaanoo ummad baa isbaabi'inayso oo islaynayso oo fitankaasi marka marba marka ka dambaysana way sii siyaadayaan saan u tegi doono ilaa heer la gaadho labada isdilaysa ayna garanaynin waxay isu dilayaanba ka wax dilayana ma yaqaano wax wuxuu dilayo kan la dilayna ma yaqaano sabab loo dilay ilaa heerkaasay gaari doontaa sana xadiis nabiga ugu tegi doona sal lla alay waslam arrimahaasi waxay iyaduna ka mid tahay astaamaha kutusaya qiyaamadu inay soo dhowdahay waxaa ka mid ah calaamadaha kutusaya qiyaamada soo dhowaanshaheeda duhuuru lkhawaarij nimanka khawaarijta la yidhaahdo soo bixidooda inay soo baxaan khawaarijta soo bixidooda nabigaa kasii warramay salawatu rabbi waslamu caleyh oo wuxuu yidhi aakhiru zamaanka waxaa soo bixi doona niman dhallinyaraa axdaaثu اlasnaan da'doodu yar tahay sufahaau اlaxlaam garashadood iyo caqligooduuna fudud yahay oon wax garad ahayn waxba miisaami karin oo wax badan kala garanayn yaquuluuna min khayri qowli اlbariya qur-aankii bay akhrinayaan iimaankooduna kalxamaha uma dhaafayo diinta waxay uga dhex baxayaan sida leebka ama xabadda meeshii lagu ganay say uga dhex baxdoo kale saasoo kaley diinta diinta uga dhex siibanayaan meeshaad ku aragtaan ballaaya layntooda ajir baa ku jirta ciddii laysa maalinta qiyaamada bukhaariyo muslim baa xadiiskaas soo saaray macnihiisuna waxa weeye khawaarijtii buu ka hadlayaa wayna soo bixi doonaan buu nebigu leehay sal lla alay wasalam soo bixidooduna waxay ku tusaysaa inay qiyaamadii soo dhowaato waxay soo baxeen wakhtigii nebigaba waa jireen khawaarijta fikirkooda asalkooda raggii fikirku ka yimid wakhtiga nebiga way noolaayeen laakiin inay noqdaan urur soo baxay oo ciidan leh oo awood leh oo meel deggan oo waxlaynaya wakhtigii nebiga ma ahayn wakhtigii nebiga wax yar kadib ay soo baxeen dagaalkii markuu dhacay jamal oo saxaabada dhex maray qayb bay ku lahaayeen dagaalkii ka dambeeyey sifiin ayagaa sabab u ahaa oo intiisa badan lahaa dagaalkii markuu saxaabada dhex maray ayaa waxaa lagu heshiiyey hal heshiiyo reer shaam iyo reer cali ibn abi aalib oo macnaha dhinac watay mucaawiya iyo waa laysii yimaado waxay yidhi war waxaan dhiiggan aan dhammayno aan heshiinno heshiiskii markii lasoo bandhigay oo in laysu tanaasuloo la heshiiyo lasoo bandhigay ayaa waxaa la saaray niman xakam ah oo labada dhinac ka kala socda oo la yidhi arrinta soo dhoweeyoo soo dhiraan dhiriya nimankii marka markay xukunkii soo saareen oo muslimiintii inay heshiiyaan ay noqotay khawaarij baa ka dhex booday khawaarij waxay yidhahdeen caliyow rag baad ilaahay kitaabkiisii intaad ka tagtay baad rag caqligooda iyo miskaxdooda baad xukuntay kitaabkii ilaahayna meel baad ka martay haddaad rabto inaan ku raacno towbadkeen ka soo noqoo kitaabka ilaahay u soo noqo haa haddii kale soo maah beri baan kaa nahay warukaadiye waa niman jaahiliina oon aqoon lahayn oo muxuu ahaaye war caliyo waad khaldantahay ama towbadkeen ama haddii kaleeto waxbay suuma ken jiraan cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu ardaahu wuxuu ku yidhi saddex arrimood intaydaan samaynin saddex arrimood intaydaan fasaad ku kicinoo dadlaynin wax dhiba naga soo kiingaari maayo masaajidannada idiin diidi mayno wixii gaalo laga qabsadoo faygiina qaybtiinna aad ku leedihiin dhibna idiin geysan mayno laakiin maalinka aad fasaad ku kacdaan ood waxlaysaan maalinkaasi kala badbaadi mayno waxay isku uruursadeen meel la yidhaahdo xaruuraa ciidan weyn oo aad u fara badan bay samaysteen kadibna waxay ka shaqeeyeen inay laayaan raggii saxaabada ahaayee kooxaha kala watay cali bn abi aalib bay dileen cali intayna dilin buu la dagaalamay mucaawiyana way dhaawaceen nimankii marka halkaasay ka bilowdeenoo xilligaasay soo baxeen cali bn abi aalib radia allahu tacala canhu ardaa heshiiskaasuu la galay sidaasuu ku yidhi way kala tageen meel bay isku urursadeen meeshii ay degeen baa waxay bilaabeen ciddii soo martaba inay dilaan ciddii soo martaba inay dilaan cabdullahi bni khabaab bni arata nin la yidhaahdo ayaa soo maray iyo xaaskiisiioo wada socda markaasaa waxay ku yidhaahdeen noo sheeg wax aad ka maqashay aabbaha iyo nebiga iyo noo sheeg bay dheheen markaasuu xadiidu sheegay maadaa ka maqlay anaa ka maqlay ha intay soo qabteen bay isagii gowraceen xaaskiisiina intay soo qabteen oo caloosheedii dilaaciyeen bay ilmihii ka soo tuureen iyadiina way dileen cali bn abi taalib ergu u diro wuxuu ku yidhi ninkii aad disheen dhiiggiisii baan idinka fadhinaa ee dadkii dilee gacanku dhiiglayaashaha soo dhiiba markaasaa waxay yidhaahdeen kullunaa qad qatalahu dhammaantannaa wada dilay war dhammaantiin maydaan wada dilin raggii gacanku dhiiglayaashaa keena maya waan wada dillay bay dheheen cali bin abi aalib markaasuu go'aansaday inuu dagaal ku qaado dagaalka nahrawaan meesha la yhahda ka dhacay buu ku qaaday wuu baabi'iyey warkoodu waa dherya laakiin xilligaasay soo baxeen khawaarijta xilligii cali bin abi aalib aakhirkiisay soo baxeen kadibna nebigu wuxuu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh khawaarijtu inay soo bixidoodu muddo markii la joogaba inay soo bixiyaan oo soo noolaanayaan haddana la baabi'in haddana soo noolaanayan haddana baabi'in ilaa marka ugu dambaysa dajaal uu ka soo baxo waa u tegi doonaa calaamaadka dawaaweyn buu ka mid yahay dajaal ilaa marka ugu dambaysa uu dajaal ka soo baxo khawaarijtu saasay afkaartoodu kolbaa u imaanaysaa koox ahaanna kolba ay u soo muuqanayaan buu nabigu tilmaamay sal ly waslam soo bixiddaa khawaariji ay soo baxday afkaartooda iyo jiritaankoodu soo baxay ka urur xoog leh oo ciidan leh markaa wuxuu ka mid ahay iyaduna astaamihii iyo calaamadihii nebigu sheegay sal lay wasalam oo tilmaamayay inay qiyaamadu soo dhada wayna dhacday ficlan waxaa ka mid a calaamadaha uu nebigu sheegay sal lay wasalam ummadda nebiga sal lay wasalam oo raacda ummadaha kale dhaqankooda afkaartooda akhlaaqdooda raaca ummadaha kale iyo mujtamacaadka kale ummaddiisoo iska dabagasha oo wixii kuwaa dhaqan u ahaa soo qaata oo wixii kuwaa diin u ahaa diin ka dhigta ha xumaado ha fiicnaado iska dabagalo un ummado kale iska daba dhigta calaamadahay ka midta calaamadaha qiyaamadu inay dhacayso ku tusaya ay soo dhowaatay bay ka mid tahay xadiidu abi hurayra macnaha sheegaya oo nebigu yidhi sal lla alay waslam laa taquumu saaca xataa ta'khuda ummatii biakhdi alquruuni qablaha ummadaydu ilaa ummadihii hore ay ku dayato qiyaamadu imaan mayso shibran bishibrin wa diraacan bidiraac dhudhudhudhun waxaan dhihi laha taakataako iyo dhudhudhudhun ilaa ummaddaydu ummadaha kale ay u dabagasho markaasaa wuxu yidhi ya rasuula allah ummadaha kaleed sheegayso ma faris iyo ruumbaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay waslam waman innaasu ilaa ulaa'ika maddadan kuwa ahayn baaba jiraba soo kuwa uun ma ah riwaayo kale waxay sheegaysaa abu saciid xadiidkiisa oo bukhaariyo muslim ay soo saareen nebigu wuxuu waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah alyahuuda waannasaara ummadaha aad sheegaysa ma yahuud iyo nasaara markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla lay slam faman yaa kale yaa kale marka ama furus iyo ruum ha noqoto ama yahuud iyo nasaara ha noqoto ummaddiisu inay ummadaha kale iska daba gasho ayadana waxay ka mid tahay calaamaadka kutusaya qiyaamadu inay dhici doonto ilaa nebigu wuxuu gaadhsiiyey sal lla lay wasalam xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh xataa hadday dhacdo inay godka bahasha la yidhahdo abeesa lugalayda godkeeda inay galaan waad ka dabagelaysaan buu nebi uri sal lla alay waslam yacni abeesa lugalayda godkeedu meel bini aadan geli kara ma aha waa meel qarmuun oo haddana cidhiidhi ah oo haddana mugdi ah xataa meeshaa hadday galaan qaar ka dabagalaad yeelan doontaan buu nebi uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh bal ablaq min hada rasuulku wuxu uhi sal lla lay waslam haddii laga helo qaar ayaga ka mid ah oo hooyadood jidka kale barhkiisa ku qabsanaya qaar idinka idinka mid oo raaca unbaa la heli oo hooyadii jidka barhsamaheeda ku qabsanaya yacni waxa weeyaan sida aad wax u moodaysaan ummadaha kale iyo waxay haystaan waana sidii nebigu u sheegay sal lla lay waslam maanta mujtamaca muslimka ah kii nin ahaana reer galbeed dhaqankooda nimankooda iyo qaabkay u dhaqmaan yuu taqliidinahayaa oo raadinayaa ilbaxnimo iyo waayo aragnimo iyo reer magaalnimo iyo fiicnaan baa waxay la gashay ninka cad wuxuu samaynaya samee wa ilaa haddaadan samaynin nin jiraba ma tihid reer baadiyaa tahay nolosha waad ka dhacsan tahay wax jira ma tihid haweentiina haweentii reer galbeedku waxay samaynaysay bay ku ibtilaysan tahay haddii isqurxi la yidhi haddii labisa la yidhi haddii muxuu wax kastoo maqaayiistii oo dhan waxay noqotay wixii uu reer galbeed lagu arkayo ninka cad iyo naagta cad soo tii nebigu sheegaya maa sal lla alay waslam ilaa wixii wasakhdoodii iyo akhlaaq xumadoodii iyo dhaqan xumadoodii iyo mabaadi xumadoodii iyo dad badani ay u qaateenba inay tahay wanaag iyo horumar iyo ilbaxnimo inay tahay nebigu sal lla alay wasalam wuxuu ka sii warramay arrintaasi markay dhacdo qiyaamadii waa soo dhowdaa maanta maalin ay ka daran tahayna muslimiinta ma soo marin fi taariikh maanta maalin ay ka daran tahay ma soo marin wayna ka sii dari doontaa raaciddaasi mujtamacaadkaasi reer galbeedka iyo gaalada iyo dhaqankooda la raadinayo la dabagelayo oo sidoodoo kale layska dhigayo nebigu wuxuu ku sheegay sal lla alay waslam calaamadaha ku tusaya inay qiyaamadu dhowdahay waxaa ka mid ah oo nebigu sheegay sal lla alay wasalam waxaa soo bixi doona buu yidhi niman fara badan oo gadaashayda nebinimo sheeganaya kuwaasi markay soo baxaanna qiyaamadii waa soo dhowdahay saacaddii waa dhowdahay wuxuu sheegay nebigu sal alla alay wasalam soddon nin wax ku dhow oo mid walba nebinimo sheeganaya ayaa gadaashay imaan doona imaanshahooduna waxay astaan u tahay inay qiyaamadii dhowdahay mid walba wuxuu leeyahay nebi baan ahay wa ana khaatamu nnabiyiina walaa nebiya bacdi bu nabir sal lay slm nebiye anaa u dambeeya nebi alla soo diro nebi iga dambeeyana ma jiro laakiin waa beenaalayaal way soo baxeen ficlan nebigu sal lay slam markuu ka warramayey gadaashii way soo baxeen intuu noolaa oo nebiguba dhimanin rag baa nebinimo sheegtay waxaa ka mid ah maalan ninkii la dhihi jiray musaylimatu alkadaab oo reer bani xaniifa nebiga noloshiisii aakhirkeedii ayuu nebinimada sheegtay weliba nebiga intuu u yimid sal lla alay slam madiine ugu yimid iyuu gorgortan la galay kama fii saxiixi albukhaari oo uu ku yidhi maxamedow aniguna nebi baan ahay adiguna nebi baa tahay sidaas daraaddeed haddaad rabto inaan ku rumeeyo adiguna i rumee adigu i rumey anna waan ku rumayna midda kale madaxnimada hadda adiguna hogaami laakiin markaad dhimato ii dardaaran inaan anigu hawsh kaaga dambayn doono waa ku raacayaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam warniyow tabartaada dhaafi maysid beenaalaan la tahay buu ku yidhi waxba ma haysid musaylimatulkadaab meeshii buu ka noqday waxaa la dilay xilligii abubakr sidiiq gaaladii ridowday ee lala dagaalamay waxaa ka mid ahaa qabiilkiisa reer bani xaniifa macrakada caanka ee yamaamo loo yaqaano ayaa musaylimatulkadaab lagu dilay reer bani xaniifa nebi u ahay buu dhihi jiray nin noocaasoo soo baxayba xilligii nebiga sal lla lay slam ayuu soo baxay waxaa ka mid ah maalan alswad alcanasi ninka la yidhahdo yaman buu isaguna ka daahiray saxaabadaa dishay intuusan nebigu dhimanin wax yar ka hor baa la soo dilay isagana waxaa ka mid ah haweenay la dhihi jiray sajaax sajaax xataa naag dumar baa xataa nebinimo sheegtay ayaduna xilligaasay nebinimo sheegto nebi baan haybet waxaa guursaday ninkii la dhihi jiray musaylimatu alkadaab baa guursaday way xaas u ahayd markii la dilay musaylima ayay towbad keentay oo diinta dib ugu soo noqotay waa sajaax waay waxaa ka mid ahaa ninkii la dhihi jiray tulayxata bnu khuwaylidin alasadi oo isaguna nebinimo sheegtay laakiin ka soo noqday oo towbad keenoo islaamnimadiisu dib ka fiicnaatay kulligood wakhtigaa horay ahaayeen taariikhdaa dheer marka xilli walba nin baa soo bixi jiro nebi baana dhihi jiray ilaa ay haddana way socotaa ilaa ay hadda adduunka meelo badan baad ka maqlaysaa nin intuu maalmo waxoogaa isyaro shuumay oo mare isa saaray oo meel isku yara qariyey oo waxoogaa dad yeeshay nebi baana ala soo booday tifwa waxaa ugu dambeeyey taqriiban uguna caansan ninkan hindiga ah ee la yidhaahdo yacni waxa muxuu ahaayey mirza axmed ghulaam alqaadiyaani oo dariiqadan qaadiyaaniyada aasaasay oo asalkiisu hindiga ah ayaa ugu dambeeyey oo maraakiis fara badan iyo atbaac fara badan iyo santaruu ku leeyahay caalamka reer galbeedka khaasatan ingiriiskaana taageeray oo ingiriisku xilliguu gumaysanahayey muxuu ahaayey hindiya iyo bakistan iyo xilligaasuu soo baxay dariiqada qaadiyaaniyada la yidhahdo ama axmadiyada la yidhahdo ninkii aasaasay wey nebi baan ahay buuri nebi baan ahay nebi maxamed ka dambeeyey kuwaasuu ku jiraa kadaab beenaalaa buu ahaa daa'ifadiisii iyo kooxdiisii iyo atbaacdiisuna waa gaalo aan islaam ahayn meelahay masaajidda ku sheegaanna masaajid maahe waa macaabid masjid ma aha axkaam muslim ma qaataan bilitifaaq hadal kuma jiro marka kuwaa faraha badan ee nebinimada sheeganaya iska daba imaanaya waxay ka mid tahay calaamaadka kutusaya qiyaamadu inay soo dhowdahay kuwaasuu nebigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wayna fara badan yihiin inta aan sheegnay iyo kuwo kala ayaa ku jira waxaa ka mid ah calaamooyinkaas meesha la yidhahda xijaaz ayaa waxaa ka kici doona dab oo nebigu sheegay sal lla alay slam dabka meeshaa ka kacay shaam geela daaqaya luquntiisa ayay iftiimin doontaa buu nebigu sal lla alay slam xadiidka macnaha sheegaya bukhari muslim baa soo saaray min xadiid abi hurayra dabkaas wuxuu dhacay sanadka hijiriga markuu ahaa lix boqol iyo konton iyo afartii taariikhda hijiriga ayaa magaalada madiina waxaa ka kacay burkaan aad u weynayd oo ilaa maka ilaa shaam iftiinkeedu uu gaadhay culimmadii markaa joogtay baa wax ka qoray raggii wax yar ka dambeeyey baa wax ka qoray taariikhda muxuu ahaayey xilligaasi markay ku aadanayd magaalada madiina dhanka koonfureed oo magaalada wax yar ka yaro durugsan meeshaasaa waxaa ka kacday vulkaana ka kacday ama burkaan baa ka kacday burkaantii meeshaa ka kacday baa waxay keentay ilaa shaam xoolaha daaqaya inay iftiimiso oo muddu dabkaasu shidnaa nebigu waa ka sii warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xijaas waxaa ka kici doona dab iftiimin doona geela daaqaya shaam usra oo shaam ka mid ah geela daaqaya luquntiisa iftiimin doonta buu nebi uri sal ly wasalam way dhacday sidii nebigu u sheegay bay u dhacday sal lay wasalam qiyaamadu inay soo dhowdahay bayna astaan u tahay buu rasuulku yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah calaamooyinka iyo astaamaha waxaa ka mid ah ammaanadoo la dayaco ammaanada oo la dayaco ammaanadu maxay tahay mas-uuliyadda xilka wixii lagugu ammaanaysto sirta lagu dhiibto xoolaha lagugu ammaanaysto ammaanadiioo la dayaco oo dadkiiba laga waayaba ruux ammaanada qaban karoo aamiinaba laga waayaba calaamooyinkay ka mid tahay xadiid abi hurayra kutusaya nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam idaa dayicat alamaana faاntadir isaaca ammaanada markii la dayaco saacadda sug qiyaamadii baa qarka soo saaranay sug buu nabi uri sal lla lay waslam markaasaa waxay dhi ya rasuul allah kayfa idaacatuhaa ammaanada dayaciddeedu sidee weeye markaasaa rasulku wuxu uhi sal lla lay waslam idaa usnida alamru ilaa hayri ahlihi faاntadir isaaca haddii arrinka iyo xilka iyo jagada iyo kursiga muslimiinta loo dhiibo cid aan mudnayn cid aan dadkeedii ahayn qiyaamada sug ammaanada la dayacay waa taa qiyaamadii markaa sug buu nabi uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh sidaa weeye xilka muslimiinta yaa haya maanta yaase u hanqaltaagaya yaase raadinaya waxaa hayaay sidaan u tegi doonno waa nin xun a waa nin xun oon ammaanadii lagu aamini karin wey ammaanada la dayacay ka u dhiibahaye u dooranahayee siinayana waa dayacay isaguna ninkii mudnaaba ma aha xilligaasi qiyaamadii waa dhowdahay buu rasulku uhi sal lla lay waslam kadibna nebigu wuxuu ka hadlay sal lla lay waslam xadiidu xudayfa sida ammaanadu dadka quluubtooda looga saarayo ilaa uu rasuulku yidhi sal lla lay wasalam dadkii waxay ahaanayaan kuwa heshiisyo gelaya beec baayactamaya heshiisyo kala gelaya ballamo gelayo ruux ballantii iyo ammaanada ilaalinayana laga heli maayo ilaa laga yidhaahdo ree hebel waxaa ku jira nin aamin ah ree hebel nin aaminah ku jira maanta awdaacda haddaad si fiican uga warhayso ama awdaacda xoolaha iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga ha noqoto ama ammaanaadka iyo guryaha ha noqoto ama siyaasadda iyo jagooyinka ha noqoto meelay ammaana ku ilaashan tahay ma jiro bal iskaba dhaafee ninkii aada mujtamaca kala baxday oo diintiisa iyo wadaadnimadiisa iyo iltisaamkiisa aada la baxdood ka dooratay kii baa balaaya kaaga imaanaysaa kii baaba balaaya kaaga imaanaysaaba mushkilada jirtaa marka waxa weeye ammaanadii baa luntay maanta hebel baa amiinana waa farkufiiq waay xaaladdaasi uu nebigu sii sheegay maantana jirta kana sii dari doonta waxay iyaduna kutusaysaa inay qiyaamadii soo dhowdahay oo astaamaheeda ayuu nebigu ku daray salawaatu rabbi wasalamu caleyh waxaa ka mid ah calaamaadka qiyaamadu inay soo dhowdahay kutusaya cilmiga shareecada oo dadka garanaya yaraadaan dadkii baran lahaana ay ka tagaan oo ka saahidaan sidaana cilmigii shareecadu ku yaraado nebiga sal lla alay slam wuxuu leeyahay min ashraati asaacati an yurfaca alcilmu wayahbuta aljahlu buu nabi sal lla alay slam saacadda qiyaamada waxaa ka mid a calaamooyinkeeda inuu cilmigu yaraado ama cilmigaba la qaado waa cilmiga shareecada jahliguna sugnaadoo faafo wax aqoon shareeco leba oo diintiiba garanayaba maba jiraba ama waaba yaryahay ilaa waxay gaadhayaan sida lagu qaadayo cilmiga ummadda looga qaadayo waa cilmiga shareecade uu nebigu tilmaamay sal lla alay slam xadiidka cabdillahi bni camr bni caas fii saxiixi albukhaari nebigu wuxu uhi sal lla alay slam cilmiga dadka looga qaadi maayo in quluubtooda laga masaxo oo ruuxii caalimkaa intuu seexdo barri isagoo jaahila soo toosi maayo laakiin cilmiga waxaa loo qaadayaa biqabdi alculamaa culimmadiibaa yaa la dilayaa way dhimanayaan way le'anayaan dadkii diinta yaqaanay cilmiga yaqaaneenna cid ka reebaysa ma jirto leanna da'yarta iyo dadkii cilmiga baran lahaa adduunyaa lagu mashquulsan yahay qaar ganacsi bay erayaan gaarna maaddo iyo adduunyay baranayaan cilmigii diintana waaba laga saahidayba cidina kama reebin culimmadii taqaanina waa dhimatay hadday kuwaasi tagaan dadkii dad waxay diin weydiiyaan bay u baahan yihiin dad juhalaan waxba garanaynin ayay intay culimo moodaan bay marka diin u dooranayaan weydiinayaan kuwiina xishoon maayaana way iska hadlahayaan way fatwoonayaan ayagiina lumeen dadkiina waa lumiyeen culimmadii marka waa dhimatay keedii waaweynaa waa dhimatay kuwii yaryaraa waa ku daba jiraan wax culuumtii reebahayana ma jiro culumtii shareecadu waxay iska noqotay shay aan loo qasdino ninkii u qastana uusan meel badanba ka gaadhinba tii nebigu sheegay wey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaa heer waxay gaadhi doontaa cilmiga iyo diintu siday u baaba'ayso heer waxay gaadhaysaa uu nebigu sheegay sal lla alay wasalam yadrusu alislaamu kamaa yadrusu washyu thawb islaamku waa duugoobayaa sida marada xararhkeeda lagu xarxardho ay u duugowdoo kale ilaa dadka qaarkood ay gaadhaanba inayna garanaynin soon wuxuu yahay iyo salaadi waxay tahay iyo xaj wuxuu yahay iyo sadaqa waxay tahay wax ay ka warhayaan faraa'idii waaweynaa ee diinta xataa kama warhayaan kitaabka ilaa habeen baa lagu soo guurayn markaasaan waxba laga reebayn dad baa soo hadhaya marka islaan duqo weyn oo da'ah iyo oday weyn oo isaguna da'ah baa soo hadhaya salaad ma yaqaanaan oo soon ma yaqaanaan oo sadaqo ma yaqaanaan inay sameeyaan iskaba dhaafe xataa ma garanayaan laakiin waxay leeyihiin laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah intaasaanu ayeeyooyinka awyadana ka soo gaadhnay intaasay haystaan laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah salaad ma yaqaanaan soon ma yaqaanaan cibaado kale ma yaqaanaan halkaa kelimay ku midsan ku dhagan yihin xudayfa xadiidka warinaya nin ardaygiisa oo la yidhaahdo yacni waxa weeyaan sila la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi xudayfow dad aan salaadna aqoonin sakana aqoonin xajna aqoonin sadaqana aqoonin laa ilaaha ila allah keliya afka kale maxay u tari buuri maxay u tari waa ka jeesaday xudayfa waa ku soo celiyey waa isaga jeesaday waa ku soo celiyey markii saddexaadba wuxuu ku yidhi tunjihi min annaari yaa sila buu ku yidhi silow laa ilaaha ila allah masale sahlan hamoodine naartay ka badbaadin buu idhi laa ilaaha ila allah ay awowye iyo aabbo ka soo gaadheen ay ku dhaggan yihiin diinta inteedii kalena ayna kaba warhaynin intaasi naartay kaga badbaadayaan buu yidhi laa ilaaha ila allah naartay ka badbaadin buu yidhi ilaa heerkaasuu gaadhaya maxaa keenaya cilmigii shareecadaa laga fogaanayaa jahli baa camimaya ilaa heer dadku waxay gaadhayaan xataa faraa'idii waa arkaantii waaweyneed ee diinta inay jaahil ka noqdaan wa ficlan waa midda maanta in meelo badan ka jirto jahli mudbaq ah baa ka jira meelaha qaarkood meelaha qaarkoodna waxoogaa saxwo a baa jirta laakiin saxwadii kacday iyo baraarugii xooggii loo baahnaa aqoonta iyo barashada diinta in la saaro lama saarin waxoogaa keenna ugu rooni waa wadaadkaa waxoogaa dhowrka kitaab laqmaystay afaraydiisana tuuran kara laakiin aynan intaaba u dhaafsiisnayn waraaway muxuu ahaayey yacani aqoontii xeesha dheerayd ee cilmigii qur'aanka iyo cilmigii sunnada iyo fiqhigii iyo siyaasadii sharciga iyo aawey wixii maya intaasaa lagaga kaaftoomayaa marba hadduu xoogaagiisa tuuran karayo waa sheekh waaye laqab sheekh iyo muxuu ahaay macallin iyo imaam iyo wabillahi tawfiiq warku intaasuu ku egyahay musiibo weyn waay ummaddu markay cilmiga shareecada ka jeesato barashada diinta ay ka tagto musiibo ka weynoo ku dhacaysa ma jirto calaamaadka iyadana ka midtoo nabigu ku tilmaamay sal lla ly waslam calaamaadka waxaa ka mid ah in ay bataan dadka booliiska la yidhaahdo ee u kaalmeeya madaxda daalimiinta ah caawiya ee dadka u garaaca dadka u garaaca u tuma oo shaabuugga wata kuwaasi soo bixidooduna waa astaan cala inay qiyaamadii saacaddii soo dhowdaa ku tusaya oo nabigay ka sugan tahay sal lla ly waslam yakuunu fii hadihi اlummati fii aakhiri الzamaan rijaalun aakhiru zamaanka waxaa imaan doona qiyaamadu markay soo dhowdahay rag shaabuugyo wata jeedal bay wataan kaأnnaha adnaabu اlbaqar lo'da saynteedoo kale ah dadkay ku garaacaan yaqduuna fii sakhaط اllaah wayaruuxuuna fii qadabihi bu nabg sal lla lay slam subaxdiina ilaahay cadhadiisay ku kallahaan galabtiina ilaahay cadhadiisay la soo caraabaan adiga booliis haddaad maqasho waa meelay balaaya taallo ah khaasatan dawladda iyo nidaamka meesha ka dhisani hadduu daalim yahay oo cadaaladi ayna jirin waxa aad wax u garaacaysa eed wax u tumayso waa nidaamkaa daalimkaa waa kuwa nebigu tilmaamay sal lla alay waslam kuwa noocaasoo ayaga keliya ma aha andimada daalimada ah ee cadaaladda aan ku salaysnayn oo dhan wixii la shaqeeyoo dhan oo wax u garaaca oo wax u tuma oo wax u xidhiidha kuwaa iyagaa wa yaqduuna fii sakhati illaah wayaruuxuuna biqadabihi dadka noocaasa badashadooda iyo soo bixidooduna astaan calaamada calaamaadka qiyaamada ka mid ah wuu nabigu ku shegay sal ly slm waxaa ka mid ah zinada oo faafta zinada oo faafta oo badata zinadu ficlan way jirta waqtigii nebiga sal lay wasalam saxaabaa jirtay zina ay ka dhacday oo qaar la xaday oo qaar la dilay haa zinadu marka way jirtay sideedaba mujtamac aan laga helaynin dad khaldamaya ma jiro laakiin waxaa laga hadlayaa markay intay xadda dhaafto bannaanka u soo baxdo oo nebiga sal lla alay wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi ummadbayda layakuunanna fii ummati aqwaamun yastaxilluuna alxira waalxariira waalmacaasir ummaddayda waxaa laga heli doonaa dad xalaalaysta oo bannaysta baasha la yidhaahdo zinada xariirta qalabka la garaaco ee lagu ciyaaro sida muusiga iyo macnaha waxyaalaha la garaaco o dhan dad xalaalaysta imaan doono ummaddayda ka badan uri sal lla alay slam xadiid kale wuxuu ku leeyahay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ummaddani dhammaan mayso ilaa uu ninku haweenayda intuu isu taago fayaftarishuhaa fi tariiq jidka intuu ku qabsado uu jidka dhexdiisa ku goglado meeshay baashu gaadhay baashii guryaha iyo laalaabka iyo lala geli jiray dariiqa dhexdiisuba ku goglanayaaba ilaa heerkaa ay gaadho ummaddani dhammaan maysa buu nabir sal lla lay waslam ayib fayakunu khiyaaruhum yowmaidin man yaquulu dadka maalinkaa jooga kooda ugu akhyaarsan ee ugu dadnimo badan waa midka dhahaya kaas haweenta ku qabsaday jidka dhexdiisa ayuu wuxuu ku leeyahay low waaraytahaa waraa'a hada alxaa'id war heedhe warniyo waxoogaan baa derbiga dhankaa shishe kala marti ma aha war sinada iska daa ma aha way soo dhaaftay war guriga la aad ma aha hoteelka la aad ma aha warniyo bal waxoogaa jidka dhinacan ugala yara baxo halkan la yara tag wa dadka ninka ugu akhyaarsan baa maalinkaas sidaa dhihi doona bu nabir sal lay slam a soo saas ma tabtaa wa adugu bal yurub iyo reer galbeed iyo reer bari iyo meelaha fasaadku uu bannaan ka dhigtay malu fiirta adiga saas weya shidadka iyo bannaanada iyo dan lagama leh adiguna inaaduun muxuu ahay waxoogaa iimaana qalbigaaga hadduu ku jiro waxoogaa isdhuudhuubun inaad ku marta mooye xagtaa dhankan ula durug ma dhihi karti maadaa dhihi kara dhankan ula durug xorriyaddiisii baad meel kaga dhacday ya hay faragelini waay maxaa u faragelin adig dadku waa xor waxay samaynaya xor bay u yihiin tasarufaadkooda xor bay u yihiin nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam taasi markay timaado qiyaamadii suga qiyaamadii suga qarkay saarantaa wey maana sidaas weyaan xadiiskaas abu yacla baa wariyey isaguna waa xadis sugan wey waxaa ka mid ah ziinada faafideeda waxaa iyadana uu nebigu sheegay sal alla alay wasalam ribada faafideeda iyo xaaraanta cunideeda ayaa iyaduna aad u faafi doonta aad bay u faafi doontaa bayna yaday saacati yadharu riba waxaa cajiib ah ziinada ummaddayda qaar baa bannaysan doona bu nabir sal lla lay slam maanta adduunku meeshuu marayo nadaam ahaan haddaad tidhaahdo zinadu waa xaaraam waddammada qaarkood agtooda dembi bay ka tahayba inaad tidhahdo waa xaaraan waxaan xusuustahay maalin dhoweyd oo muxuu ahaayey yurub turkiga ay wada hadal u socdeen oo turkigu inuu ku soo biro uu isku dayhay yurubna ay hangool isaga haysa oo waxoogaa iska celinaysa shuruudihii lala galay waxaa ka mid ahaa turkiga haddaad doonaysaan inaad lagu soo biirtaan qawaaniinka idiin yaalla waa inaad wax badan ka beddeshaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid a zinadu waa jariimo beddelaa la yidhi intay nidaamkiinna iyo dastuurkiinna ay ku jirto zinadu waa dembi laguma soo biiri kartaan turkiga maalinkii baa laga saaray nidaamkiisa oo zinadu waa dembi waa laga saaray si ay yurub ugu soo biiraan ilaa ay haddana ma hayaan soo ma allana waa ka fogaadeen yurubna waa ka fogaadeen amaya ilaa heerkaasay gaadhsiisan tahay xataa zinadu waa xaaraam waana xun tahay waa akhlaaq darra waa fuxshi inaad tidhaahdaa waaba jariimoba iskaba dhaaf muxuu ahaaye wax kale inaad kaba hadashe samaynteed iyo warkeeda iska baddaa inaaba tidhaahdo waa khalad baa dembi ah caalamku meeshaasuu maanta maraya nebigu sal alla alay waslam miduu tilmaamayana taa iyadaa wey waxyaalahaas imaan doona ayuu ka sii warramay ribadaa ka mid ah oo nebigu uhi sal alla lay wasalam markii qiyaamadu soo dhowdahay ribadaa faafi doonta zaman waxaa imaan doona nebigu uhi sal alla lay wasalam uusan ruuxu u aabayeeli joonin xoolaha meeshuu ka helo haa meel alle meeshay wax ka soo galaanba uu iska qaadanaa laakiin isweydiin maayo ma xalaal baa mise waa xaaraam a ma xalaal baa mise waa xaaraam xalaasha waxay yidhaahdaan alxalaalu maa xalla fii yadika walxaraamu maa xurimta minhu xalaal waxaa la yidhahdaa wixii gacantaada soo galaa xaaraamna waxaa la yidhahdaa waxaan ilaahayba kuu qorinba a waa meeshay soomaalidu ka tidhaahdo waxaan ku cuninba waa la cunaa a waxaan ku cuninba waa la cunaa yacni wax alla waxaad heli karto adiga gacanta mari oo cagta mari oo ururi oo huwa aba yeeli marka waxa weeyaan yacni inay sidaasi heer kaa gaadho oo dadku ayna u aabayeelin waxay qaadanayaan iyo waxay cunayaan iyo qaabkay wax u kasbanayaan iyo dariiqay wax ku helaayaan waa astaan iyo calaamo ka mid a calaamaadka qiyaamadu inay soo dhowaatay oo nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaad ku garan kartaan ribada waxaa nebiga ka sugan sal lla ly slam inuu yidhi xilli waxaa imaan doona ribadu intay faafto dadku ay laba mid noqonayaan ruux ribadii si toosoo badheedha u cunay iyo ruux ribadii ay busteedii iyo qiiqeedu soo gaadhay labadaa mid waa laakiin ruux ka nabadgelayaaba iska yar waxaad ku garan kartaan maanta dhaqaalaha adduunka ee muxuu ahay ra'samaaliga ah ama hanti wadaagga la yidhaahdo waxaan dhihi lahaa hanti goosadka la yidhahdo reer galbeed ka soo jeedaay asaaskiisu waxay waa ribo bunuugtoodii iyo mu'asasaadkooda asaaskoodu waa ribo caalamkii kalena iyaguu la tacaamulhayo iyagaasaa wax u dejinaya marka haddaad bangi la mucaamalooto haddaad credit card ku mucaamalooto haddaad suuqa ka mucaamalooto yaa imaa inaad ribadiyo cad cunto haddaadan diin lahayn haddaad waxoogaa is-ilaalinaysana kolley wuxuun ku soo gaadh kolley wuxuun ku soo gaadh si aad uga badbaaddo ma fududa taa way miduu nebigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh ribadu sidaa ay u faafayso waana calaamaadka qiyaamadu inay dhowdahay kutusaya waxaa ka mid ah sidaan horeyba usoo sheegnay axaadiista nebiguna ay tilmaamayso calaamaadka waxaa ka mid ah qalabkan lagu ciyaaray muusiga iyo heesaha iyo kuwa heesa inay iyaguna bataan oy faafaan weliba la bannaysto oo la xalaalaysto haa oo layidhi muxuu aha xidigii iyo xidigtii iyo kan iyo najmigii sida loo ammaanayo ruuxaan qiimo lahayn akhlaaq lahayn diin lahayn waa ammaanaya wixiisuna waa ammaanaya waa la xalaashan calaamaad ka imaan doonay ka mid tahay bu nabi uri sal alay waslam markay yimaadaanna astaan waa adduunka inuu fasaaday oo qiimaay qiyaamadii ay dhowdahay ayuu nebigu ku daray sal la lay slam waxaa ka mid ah khamrada cabitaankeeda iyo waxyaalaha maandooriyaha ah oo magacyo kala gegedisan loo sameeyey oo isticmaalkooda iyagana uu bato khamradii biyaha ahaydoo la cabo caleen la daaqo ilaan qaadku waa khamree annaga qaad baan ula baxnay laakiin magaciisa saxda waa khamro ninka qaadka cuna iyo ninka khamrada caba waa isku mid ninka qaadka cuna iyo ninka khamrada cabaayo waa isku mid wax farqiga udhexeeya ma jiro midka daroogada qaata ee kiniiniga ruuga iyo midka irbadda qaata isku dura iyo midka caleenta ruuga iyo midka biyaha cabaaye kulli khamray wada cabbeen leanna shareecadu khamre maxay u taqaanaa shareecadu khamre waxay u taqaanaa kullamaa kullumaa khaamara alcaqla fahuwa khamrun caqliga bini aadamka iyo garashadiisa wixii waxyeelo oo dhan waa khamro siduu dooni adiga ha ku yimaado ama xidid ha laga qaato ama afka ha laga qaato ama ha la ruugo ama ha la cabo dhan male taasi muhiimad weyn ma sii ahaa marka khamrada iyo magacyo kala gedisan in lagu cabo lagu isticmaalo ayadana waxay ka mid tahay bu nabi ur sal lay waslam calaamooyinkay ka mid tahay waxaa ka mid ah in dadka islayntoodiiyo dilku bato oo dadku xataa cuquusha laga qaado oo muslimiintu isbaabiyaan saan horeyba usoo sheegnay waxaa ka mid ah ilaa uu heer uu gaadho ruuxu waxa loo dilayna uusan garanayn ka dilayana uusan garanayn wuxuu u dilaa bal meel walba adugu fiirso meel walba waxa islaynaya waa muslimiintii waxa dhiiggoodii xalaashada waa muslimiintii soomaaliya mise iska dishay bal muslimiin kale u kaadiye labaatankii sanee tagtay imisaan aakharo u dirnay ya dadkaad laynaysa waa dadkaagii waa ehelkaagii waa walaalaha waa dadkii tukanhay waa dadkii ahludiinka ah dadkan aad laynayso ka dilayana ma garanayo waxa waxu dilayo kala dinayana ma garanayo wax loo dilayo laakiin la isbaabi'i saxaabadu waxay dhan rasuul ilahi markaan saa isu baabi'inayno caqliga nagi miyuu joogaa markaa ma dad garashadoodii joogaanu nahay nebigu wuxu uhi sal lla lay slam maya zamankaa isaga ah dadka cuquushii baa laga siibayaa buu nebi uri sal lla lay waslam cuquul ma jirto oo hadduu caqli jiro ma ehelkaagaad baabi'in lahay caqli ma jiro cuquushaa laga qaadayaa markaasaa waxay noqonayaan sida xoolahoo kale bahaa'im is-eryanaysoo kale ayay noqonayaan waxaa ka mid ah calaamaadkaasi bakhaylnimada iyo lexjeclada oo siyaada iyo adduunyadoo loo gacangeliyo ninba ninku ka xun yahay adduunyadii kursigeedii iyo xoolaheedii iyo jaaheedii waxaa gacanta uu gelayaa ninba ninku ka dadnimo xun yahay waaa xadiiska nebigu sal lla ly slam dhahaya min ashraati saaca an yadhara shuxu ha yacni ma bayna yaday saacati tasliimu alkhaasa yani waxa weeyaan calaamaadka qiyaamaday ka mid tahay wa ficlan waa saha lix jecladoo badata iyo adduunyadiiyo nin xunun gacanta u gasha akhyaartiiba laga ilaaliyaba waxaa ka mid a ganacsigoo faafa ganacsiga oo bata isagana faafa ilaa ninka iyo xaaskiisu ay ganacsiga isla galaan a ilaa ninka iyo xaaskiisu ay ganacsiga isugu tagaan xadiid ibnu mascuud baa macnaha kutusay axmed iyo xaakim soo saareen oo nebigu uri sal lla alay wasalam saacadda wax yar waxaa ka horeeya in ay ganacsigu uu faafo xataa tushaarika almar'atu zawjaha fi tijaara ilaa ay haweentu ninkeeda kala qayb qaadato ganacsiga a macnahaasi hadda sooma yaal macnahaasi waa daahir waay bal haddaad imaadaan hadda suuqyo idinku idinkuma badneen laakiin meeshay suuqyada soomaalidu u badan yihiinoo nairobi iyo haddaad timaadaan suuqa dumarka iyo ragga dumarkaaba ku badanba dembi ma aha ceebna ma aha laakiin waa calaamad markay soo baxda ku tusaysa inay qiyaamadii soo dhowdahay leanna calaamaadka qiyaamada aan tirinayno qaarna waa waxyaalo xaaraam ah qaarna waa waxyaalo aan xaaraan ahayn oo iska bannaan laakiin badanaya tan oo kalea ka mid a arrintaasi waa arrin iyadana mulaaxad ah khaasatan hadda mujtamaca soomaaliga markaad fiiriso shaqo kaleeto oo badan oo hadda lahayo ma jirto mucdamkoodu ganacsi bay galeen ganacsi bay leedahay adduunkii kaleeto iskaba dhaaf warkiisa ganacsigaas iyo badashadiisa iyaduna waa calaamo ka mid a calaamaadka saacaddu inay soo dhowd waxaa ka mid ah oo nebigu sheegay sal lla alay waslam dhulgariirka oo bata kahratu zalaazil dhulgariirkaoo adduunka ku bata taqriiban markaad hadda adduunka fiirisaan dil aan dhulgariir adduunka ka dhacaynin ma jirto ha kala fududaado laakiin ixsaa'iyaadka bil walba haddayna laba goor dhulgariir dhicin hal mar waa dhacaya waagii hore waa yaraan jiray laakiin waa soo siyaaday siyaadadaa dhulgariirku uu siyaadayo waxay ku tusaysaa adduunku inuu kharaabi rabo xaaladdiisa isbeddel baa ku socda waxaa ka mid a dadka wanwanaagsan inay tagaan oo dadka intiisii xumaa soo hadhaan saalixiintii baa tegaya akhyaartii baa tegaya culimmadii baa tegaya ahludiinkii baa tegaya dadkii xuxumaabaa soo hadhaya ayagayna qiyaamada ku dul dhici doontaa siduu nebigu sheegay sal lla alay slam waxaa ka mid ah irtifaacu alasaafil dadkii hooseeyey oo nolosha dadka hoose ahaa oo xuxumaa oo diindarrada iyo akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada lahaa ayaa soo saramaraya kuwii fiicfiicnaabaa hoos maraya ayagaa madax ayagaa talinaya ayagaa dhaqaala haysta dadkii akhyaarta ahaana hoostooda ay ku nool yihiin marka nebigu uri sal lla alay waslam innahaa sayaأtii cala annaasi sanawaatun khadacaat sannado waxaa dadka ku imaan doono khadeecid iyo khayaano badan yusadaqu fiiha alkaadib ninkii beenaalaha ahaa warkiisi waa la rumaysan wa yukadabu fiiha asaadiq ninkii runta sheegayeyna waxba laga qaadan maayo wa yu'tamanu fiiha alkhaa'in khaa'inka warkiisii waa la aamini a wa yukhawanu fiiha alamiin ruuxii aaminka ahaana khaa'innimaa lagu xukumi maqaayiistii oo dhan baa markay isrogto isbadashay wayantiqu fiiha aruwaybid abna nab sal lay slam dadka xunxunna way hadli dadka xunxun markaasa waxay yidhahdeen ruwaybidadu maxay tahay rasuul ilaahayo wuxuu yidhi assafiih yatakalamu fii amri alcaama ruux xun oo liita oo arrimaha caamka ee muslimiinta ka hadlaya arrimaha caamka ah waa siyaasi baan ahay buu leeyahay waxbuu taxliilinayaa masaalix waaweyn buu ka hadlaya danuu ka hadlaya dowlad buu ka hadlaya ummad buu ka hadlaya masiirkeeduu ka hadlaya markaad u fiirsatana waxaad dhihi war kan kan lafihiisa uu dayacan yahay baad isdhihi war kan muxuu ka hadlay isagaaba lafihiisa dayacan reerkiisii baa dayacan ilmihiisii baa dayacan isagii baa dayacan markaasuu wuxuu ka hadlayaa arrimo caama diin xumo akhlaaq xumo dadnimo xumo kuwa noocaasoo kalea markay soo saramaraan oy madaxa fadhiistaan dadka akhyaartiisiina hoos maraan qiyaamadii baa soo dhow bal adduunka u fiirsa adiga hadda yaa ka taliya yaa ka taliyoo jooga waa un intii xumayd saas man ninba ninkuu ka xumaa unbaa meesha sara tegi akhyaartii iyo dadkii kalena waa nin cararay oo waxan iyo fitankan iyo balaayan lafihiisa uga cararay iyo nin la eriyey labadaa mid waa inta xunbaa marka soo saramari inta xunbaa ka hadli inta xunbaa danaysa inta xunbaa xukunta inta xukunbaa muxuu ahaayey talisa inta wan wanaagsanna hoos bay maraya calaamaadka qiyaamada ayuu nebigu ku daray salawatu rabbi wasalaamu caleyh wakhtigaa dhammaaday salaaddii maqhribkaa joogta waan gebagabaynaya insha allahu tacala waxaa ka mid ah dumar uu nebigu sheegay sal lla alay wasalam oo soo bixi doona oo maryo qaba haddana qaqaawan wax maro u eg maro magaceen leh baa jidhkooda saaran laakiin cawradii ma astura ama maradaa khafiif oo jidhkeedii baa muuqdo hoosta ka- gudaha ka muuqdo ama ma ahe maradiibaa ku dheggan markaasaa jidhkeedii muuqdaa kor ka muuqdaa ama ma ahe maradii baan jidhka wada gaadhayn oo qayb ka mid ah bannaanka taalla wax maro magac leh baa korka wada saaran waana qaawan yihiin kuwaasi markay soo baxaan calaamaadka qiyaamada ka mid tahay waana maanta sida wax u yaallaan wey. waxaa ka mid a beentoo badata iyo hubsiimada warkoo layska hubiyo oo iyadana yaraata waxaa ka mid a dumarka oo batoo raggu yaraadaan tirada dumarka oo bata iyo tirada raggoo yaraata ilaa nebigu yidhi sal lla alay wasalam ninku uu mas-uul ka noqdo halkii nin konton dumar uu mas-uul ka noqdo konton dumar wuu qabaa macnaheedu maaha laakiin konton buu mas-uul ka yahayoo qaar waa hooyooyinkii qaar waa habaryarihii qaar waa walaalihii qaar waa xaasas konton dumara baa ninkiiba mas-uulu ka noqonaya calashani dumarkiibaa batay raggiina waa yaraadeen soo maanta sidaa uma jirto tirada dumarka adduunka iyo ragga marka laisu miisaamo intaasoo goorbay ku labanlaamaya waana sii siyaadayaan waana ta nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah geerida kadada oo badata sida kadadoo loo dhimanayo haa qalbigaa istaagay wadnahaa istaagay ruuxii oo seexday ma soo kicin diyaarad baa la dhacday hal mar buuba dhintay mowtulfaj'aha oo bata qiyaamada calaamaadkeeda kudus ayay ka mid tahay waxaa ka mid a dagaalka uu nebigu sheegay sal alla alay wasalam oo muslimiinta iyo yahuuddu ay geli doonaan aakhiru zamaanka oo geeduhu ka qaybgeli doonaan kaana muqadimaadkiisii iyo hordhiciisiibaa hadda muuqda xaaladan taagan oo muslimiinta iyo ka dhex taagan muxuu ahaayey reer bani israa'iil ama yahuudda dhex taagan ayaduna waxay hordhac u tahay taqriiban dagaalka uu nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu sii sheegay kullu daalika iyo kuwo kaleetoo fara badan oo wakhtiguusan saamaxaynin waxay ka mid yihiin calaamooyinkuu nebigu sheegay sal alla lay waslam markaad aragtaan qiyaamadii waa soo dhowdahay oo qarkay saaran tahay waxaan kaga hadli doonnaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala xalqadan midda ku xigta ama muxaadarada xigta waxaan kaga hadli doonnaa calaamaadkaasi waa wax la arki jiray oo laakiin siyaaday zino siyaaday ribo siyaaday xaaraan siyaaday dil siyaaday laakiin waa wax la arki jiray waa calaamaadka waa weyn ee la arki jirin laakiin markay yimaadaan qiyaamadu ay dhacayso ayaan insha allahu tacala darsiga kale ka dhigi doonnaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala hada billahi tawfiiq wsala allahuma wslam cala nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbihi waslem